بذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت خمس عشرة والحمد للرحمن ميسر القرآن لحفظه اصطفانا من فتنة وقانا barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka ayaa ah mid xilli kasta ay ku dadaalaan dadka muslimiinta ah waana liibaanta aakhiro iyo midda adduunyo sida ku cad nusuusta shareecada barashada qur-aanka kariimka ayaa ah mid laga doonayo qof kasta oo muslim ah in uu barto kuna dadaalo barashadiisa waxaana fadaa'isha laga helo ka mid ah udhowaanshiyaha allaah xasilooni iyo raaxo uu dareemayo qofka baranaya qur-aanka sidoo kale waxaa laga helaa dembi dhaaf iyo darajaad wanaag oo xagga alla ah waxaa sidoo kale aad loo ammaanay dadka ku rafaadaya inta ay baranayaan qur'aanka kariimka kuwaas oo helaya laba ajar sida ku cad xadiid laga wariyey umana caaisho ee ay soo saareen bukhaari iyo muslim waana midda keentay in dadka muslimiinta ay aad isugu howlaan barashada qur-aanka kariimka haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa dadaalka waxbarasho ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan barashada qur-aanka kariimka si gaar ah dadka waaweyn in ka badan toban sano wilaayaadka islaamiga waxaa si dardar leh ugu socota xoojinta iyo furitaanka goobaha waxbarasho waxaana ay taasi fursad u siisay in qof kasta oo raba inuu wax barto loo diyaariyey macallimiin xilli kasta ku diyaarsan xarumaha waxbarasho dhowaan ayaan booqday xarumo badan oo waxbarasho kuwaas oo ka furan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe jilib waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen xarumaha waxbarasho oo nooc weliba ah heer jaamacadeed iyo xarumo kale oo lagu barto qiraa'aadka lagu akhriyo qur-aanka kariimka ujeeddada warbixintan ayaa ah inaan diiradda ku saarno dadaalka waxbarasho ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaana sidoo kale ku soo bandhigi doonnaa booqasho aan ku tagnay maraakiista ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo ay ka mid yihiin ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ثبت إلهي ما مضى ويسرا ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى jilib waxyaabaha ay gaarka la tahay waxaa ka mid ah qof kasta oo ku nool magaalada inta badan waa arday oo waxa ay ku xiran yihiin xarumaha waxbarasho ganacsatada ayaana wax barata xiliyo kala duwan waxaana fursad loo siiyey qof kasta in uu wakhti ka mid ah maalinkiisa amaba habeenkiisa uu wax barto halka haweenkana ay leeyihiin goobo u gaar ah oo iyagana ay maalinkii wax ku bartaan بيكسرابي Bika sarabii, أسقنا أس asigna as, بس bis, بيكسرامي mika saramii, بسمي bismi, الله شد فتحة الله Allah shado fatxi Allah, بسم الله bismillah, بيكسراهي bika sarabii, بسم الله bismillahi, kuwaani waa qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada jilib gaar ahaan ganacsatada sida qudaarleyda caanaha iyo kuwa kale waxay wax ku bartaan markaska caaisho ee ka furan magaalada jilib waxayna ka warramayaan heerarkooda waxbarasho anuu waxaan ahay hooyooyinta tallita ee caaisho dudsida caaisho ee qur-aanta barta ardayda ah ilaahay baa mahad leh anuu martaan imaanayey ba'da iyo aliftaba ma oqoon haddana waxaan maraa wasamaa idaatulburuuj allaha barateeyo nintii bara tiita soo shaqeeya allaha barateeyo qayr badanaa u rajaynaa salaadaa nala tasaxay ee qur-aanaa nala baray waxaan dhigtaa madarasada caacisho waxaan ka bilaaway alifaan ka bilaaway haddan waxaan maraa suuratu sh- shucuraa acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim xaamiin عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله عزيز حكيم madarasad wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awal waxba ma aqoonin haddana wax badanaan fahanay ilaahay kheyr ha siiyo intii soo abaabushay intii ka dambeysay hadda waxaan diyaar waa inaan sii barto anna ducaadda aan dad gaarsiiyo magacayga waa timiro ibraahim oo ka mid ah caaciisho gabdhaha shi- oo dhiganaya waxaan ka bilaabay hingaad waxaan marahayaa suurta daariyaad bismi illaahi araxmaani araxiim cama yatasaaluun can innabai alcadiim maasha allah maasha allah maasha allah waxaan dhignay madarasada caaisha hadda qur-aanka waa bilaab waan dhameeyey hadda marka labaad kala barkan kusii mara maasha allah wax badan wax badan aan ka faa'iida alxamdulilah ilaahay ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا yaay ka mahadayaan oo ino oo walbarashada aaisha una ka bilaawani hingaada ka bilaawani hingaadkiina macna ilaa hadda may rooge suuratul maryami roogo may la jeeyo ino ana qur-aanka meel fayla ku roog ino dhammaaya rabo oo welibo walaasha kala barado hadiisha iyo kulli barada rabo magaciida waa naariya cabdinuur aadan waxaan wax ku bartaa madrasada caaisha qur-aankana waxaan kasoo bilaabaa qaybta hoose haddana waxaan marayaa suurat alacraaf acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim qad aflaxa almu'minuun الذين هم في صلاتهم خاشعون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى halka saacaan soo galaa alifax maaliyan ka bilaaba hingaada haddana waxaan waxaan ku jiraa faadiraan ku jira alxamdulilah ilaah ku mahadsan awal horena wax ma kala fahmaynin haddana ilaaha ku mahadsan intaasaan gaara intii hadda ka dambe ahin waxaan rabaa inan oo ma aragtaay aan dhammeeya haddaa cumrigayda ilaahay ii gaarsiiye alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaba laga dareemayo waa dad uu allaha nasiib u siiyey in ay bartaan diintooda kuna bartaan ammaan ku salaysan isku xukunka diinta islaamka waxaa sidoo kale dadka goobaha waxbarashada wax ku barta ka mid ah dadka muruqmaalatada sida xamaaliga bajaajleyda dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha kawaanleyda iyo kuwa kale xilliyada qaar oo aan booqannay waxaa socday duruus ku saabsaneed hingaadh iyo casharo kale magayga axmed ambuji axmed xamaaliyan ahay xangaad baa ii soo taad
wakala hasiba hasiba raja rajaca wakala wakala wahima wahima hingaada ma ka siinin ee waxaa noola bilaabay kitaabka baqdaadiya alifkii ayaa nalaga saxay ee shidka iyo midka iyo ma aragtay yani laamu shamsiya laamu qamariya hadday ma aanan garanaynin waxaas dhanaa nalaga saxay kadibna waxaa noola bilaabay ee hingaada rabbinaas ayaa noolaga bilaabay haddana waxaan maraynaa wanaasicaad anigoo magaciisa balaahi ibraahim cabdi cabdulle awal waxaan dhigan jiray alfaxmaale maasha allah aad baan ugu gudubnay oo hingaada alfaxmaale haddana waxaan taaganahay wanaasicada maraynaa والنازعات وأول كروي النازعات ألف كروي نانو ريب نازعات نان والكروي ألف ريب زعاتي زال زوي عاتي عائل كروي ألف ريب تيتال زوي قرقن قرقن كروي رأل ريب قنقاء أظلم خور لبن taa imaanayna wax ma garanaynin hadda waxbaan garanaynaa waa fahanay maasha allah mareykanka waxaan ku baranay alifaan kasoo bilawnay baqdaadiyaan soo baranay iyo alifka kulliga waa kusoo wada baranay haddana waxaan jirnaa wanaasicaad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد magacayga axmed aadan cusmaan markasta aiisha ayaan dhigtaa ee waxaan ka shaqeeyaa dukaanlaan ahay waxaan faa'iidaystay haddaay wax aan kala garanay ma jirin haddana nin wax akrinaya wax hingaadanay ayaan ahay waxbaan baranaa annaga waxaa jira xarumo kale oo ay si gaar ah wax ugu bartaan haweenka kuwaasoo ay ku bartaan culuumta shareecada waxaana ka mid ah markaska lagu magacaabo nusayba bintu kacbin waana xarun soo saarta haweenka wax barta iyagana waxa ay ka warramayaan dadaalkooda waxbarasho بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مدرسة عن إكثر وأنا صيبة بنت كعب درسة عن إغناه مقرر نصو سعدي muqararkii koowaad aan oo dhammaaday kii labaad aan ku jirnaa kitaabo badan baan kusoo qaadanay alxamdulilah kitaabada aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ah al usuul halaatha arbicu nawaabi xusna muslin iyo intaas iyo inka badan aan kusoo qaadanay hadda muqararkii labaad ayaan fitradii imtixaankeeda aan u fariisan rabnaa إلهي بكم هتسن بسم الله إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح صلاة إلا بها ويسقط استغبار عن المحارب في الصلاة الخوف والقتال شديد وأن عجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو سيارة أو طائرة إذا خشي خروج الوقت ولا له قبلها مسلمات كي وحن أشيغيا meeshaan nimcaa taalo haddaan nahay gabdhaha nusaybatu bintu kacab aan dhigano iyo madaariista kale waxaan u sheegayaa qof walbaba madaariistii kuu dhow inuu tago oo waxbarashada uu ka qayb qaato waxbarashadu waa u baahannahay looma abuurin inaan aan bilaash bilaash aan iska joogno ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay inaan caabudno le in loo abuur wax kale looma run walaalayaal awlaadana waxaa waaye inama amwaalakum wa awlaadukum fitna awlaadeyna waxaa waaye waan kasoo tegaynaa oo caruurteedaan kasoo tegaynaa oo xoolaheynaan kasoo tegaynaa waxaan ugu soo tegaynaa ilaahay dartiisa ilaahay subxaana watacaala nagama dayacayo walaalayaal haddaan anoo fursaddeeda ka faa'iidaysanayo waxaan idiin sheegayaa waxbarashada maalin maalintaan ahayna idiin anfacaysaa waxayna loola dagaalamaayaan mar walba oo gaalada noo soo raadsanaysa waxaa waye diintaan waaye diintaana ilaahay subxaana watacaala kor u qaaday ilaahay dartiis haddaa wax u barataan ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaama janatulfirdows idinku bishaaraynaya ما تعريف الإظهار لغة واصطلاحا الإظهار لغة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج حرف من مخرجه من غير قناة فإذا وقعت النون الساكنة والتنوين قبل حروف الحلق ستة وجب إظهارهما وبيانهما من غير غنة الأصول الثلاث التي يجب على كل مس- مسلم ومسلمة تعلمها وهي معرفة عبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه فإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من عرب وعرب من ذرية إسماعيل كارت مرك cuntada la cuno kadib الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة مسقوشة مرك لقلاها بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث مرك لقصة محان قفران قرق مرك لسوق قلايو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على ربنا توكلنا مرك لبحاينا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فأما من أوتي qofkii la siir kitaabo kitaabkiisa biyamiini gacanta midig laga siiyo fasawfa mar dambe ayaa yuxaasabu la xisaabaya ya- xisaaban xisaab oo yasiiran fudud wayanqalibu uu gadoomaya ilaa ahlihi ehelkiisa masruuran asagoo faraxsan wa amaa man uutiya qofkii la siiyey kitaabo kitaabkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa dambe laga siiy fasawfa mar dambe yadcu u yeeranaya thubuuran halaagiisa wayaslaa wuuna galaya saciira marka laga hadlayo xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib gaarna waa haweenka waxaa ka mid ah markaska khadiija bintu khuweyled ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah kuwaasoo ay wax ku bartaan haweenka ku nool magaalada jilib waxaa jira qaar kale oo iyagana si weyn ugu faa'iiday maraakiista waxbarasho islamarkaana bartay qur-aanka kariimka sidoo kalena hadda baranayo tafsiirka qur-aanka marka anugu hadda waxaan idin akhriyayaa tasfiirka qur-aanka suuratu camo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabay magaca alle allaha raxmada guud leh ee adduunka iyo raxmada u gaarka ee muuminiinta loo u naxariista camo maxay weye tasaaluuna isweydiinayaan canin naba il cadiim arrinkii weynaa alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen kalaa ha ka joogaan sayaclamuuna way ogaani doonaan uma dabadeedna kalaa ha ka joogaan sayaclamuuna way ogaanayaan alam najcalil miyaanaan idinka yeelin al-ardi dhulkii mihaadan gogol waljibaalu buurihiina awtaadan dhakawyo wakhalaqnaakum miyaanaan idin abuurin aswaajan idinkoo no- noocyo noocyo ah wajacalnaa miyaanaan idin yeelin noomakum hurdadiina subaatan mida kuna sataanoo raaxo ah wajacalnaa miyaanaan idinka yeelin alleyla habeenkina libaasan mid hu ah wajacalnaa miyaanaan idinka yeelin annahaara maalintiina macaashan midaad ku shaqaysataan wabanaynaa miyaanaa dhisin fowqakum korkiina sabcan toddoba shidaadan oo adadag toddobada samo annagu aada u fiicannahay nimcatu amni baan haysanaa Een, qofka maanta fursadda wax ka baran waaye ee ka faa'iidaysan waayena waa midu maalinta qiyaamaha ka shalay doonto ama adduunka waxa ay ku qabsan doonto meel wax ka barta inuu waayo marka dadka waxaan kula talinaya qofku intuu caafimaad qabo uu socon karo inuu dugsiyada yimaado uu faa'iidaysto qaar badan oo ka mid ah dadkan u warramay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxay noo sheegeen in markii hore ay ahaayeen dad aan horey waxba u aqoonin laakiin markii ay iska xaadiriyeen goobaha waxbarasho ay soo gaareen heerkaas ayna ugu mahadcelinayaan dadkii u diyaariyey oo ah maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka aad booqato xarumahan iyo kuwa la midka ah ee ay wax ku bartaan dadka waaweyn waxaad arkaysaa dadaal aad u xooggan oo ay bixinayaan dadkaasi si gaar ah hooyooyinka daada ah juhdi badanna ku bixinaya barashada qur'aanka kariimka qaar ayaa ii sheegay inay halkan ku bilaabeen hingaadda ugu dambeenna ay ku dhammeeyeen qur'aanka kariimka kuwa kale ayaa iyagana maraya heerka dhexe ee waxbarasho halka kuwa kalena ay yihiin bilow laakiin hadafkoodu yahay in ay bartaan oo ay xifdiyaan qur'aanka kariimka ayna sidoo kale bartaan culuumta kale ee shareecada islaamka